بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب متفق عليه almar-u qofka maca man axabba wuxuu la jiraa ama maciisa uu ahaanayaa qofka uu jecel yahay muttafaqun calayhi xadiidkan lafdigan aad u gaaban yahay laakiin wax weyn oo macno weynaa ku jira waa min jawaamic alkalim qof walba cidda uu jecel yahay ayuu maciisa ahaanayaa yowma alqiyaama almar-u maca man axabba hadalkan saxaabada ridwaanullaahi calayhim aad bay ugu farxeen xadiidkan anas ibni malik radi allahu canhu wuxuu yidhahda maa farixnaa bishayin faraxanaa biqowlihi almaru maca man axabba kumaanan farxin buu yidhi shay sidaan ugu faraxnay hadalka nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi almaru maca man axabba sidaan ugu faraxnay waxaan ugu faraxnay ma jirta buy farxad weyn ayay noo ahayd sababtu waa maxay wuxuu yidhi fa ana uxibu rasuula allah sala allahu calayh wasalam wa abaa bakrin wa cumar arjuu an akuuna macahum aniga waxaan jeclahay buu yidhi nebi moxamed sala allahu alay slam waan jeclahay abubakar iyo cumarna waan jeclahay waxaana rajaynayaa inaan macooda ahaado yowma alqiyaama camalkoodoo kale yaan qaban xagga camalka yaan gaarin oon la yacnii aanan ku gaarin jaanibka camalka eh haddana maadaama aan jeclahay waxaan rajaynayaa ina ilaahay subxaana wa tacaala macooda iga dhiga yowma alqiyaama marka waa bishaaro weyn qof walboo nebi moxamed jecel sala allahu calayh wasalam iyo asxaabu rasuulillaah sala allahu alay slam qof walboo jecel rajo weyn ayuu leeyahay in ilaahay macooda uu la soo saaro yowma alqiyaama camalkooda iyo shaqada ay qabteen mid la midaba yuusan qabanin ilaan ma gaari ma gaari karo xagga camalka nebi moxamed ma gaari cid gaari karta ma leh sala allahu alay wasalam abubakar iyo cumarna bacda rasuulillaah waa labada nin ugu fadli badan ummadda laakiin qofkii jeclaada ilaahay subxaana wa tacaala waxaa laga yaabaa inuu macooda la soo saaro wixii marka camal aad ku gaari weysay ayaa waxaa laga yaabaa maxabo iyo jacaylka aad jeceshahay inaad ku gaarto taa marka waa inaad ku dadaasho xadiidkan riwaayadihiisa qaar waxaa ku jirtay nin saxaabiya oo acraabiya inuu nebiga u yimi sala allahu calay wasalam oo yidhi rasuulka ilaahayu saacadda qiyaamo goormay dhacaysaa markaasuu yidhi maxaa u diyaarsatay markaasuu yidhi soom badan iyo salaad badan uma diyaarsan laakinnii uxibu allaha warasuulah laakiin alla iyo rasuul ayaan jeclahay buu markaasuu yidhi nebigu calayh isalaatu wasalaam almaru maca man axab ow anta maca man axbabta adiga waxaad la jirtaa oo maciise aad tahay maalinta qiyaame cidda aad jeceshahay ila alla iyo rasuul aan jeclahay buu marka meeshaasi waa farxad weyn arrintaasi waa farxad weyn sida anas uu sheegay radia allahu canhu laakiin xubu rasuulillaah sala allahu calayh wasalam ma aha keliya inaad tidhahdo waa jeclahay afka ka tidhaahdo jacaylku ma ahan afka keliya in laga yidhaahdo jacaylku waa inaad qalbigaagana uu ka buuxo xubu rasuulillaah sala allahu calayh wasalam dhaqankaaga iyo camalkaagana uu ka muuqdo maxaa yeeley waxaa waaqica qofka qofka uu jecel yahay uu isku shabbahaa waa isku ekaysiiyaa wuxuu amray inuu fuliyana waa jecel yahay wuxuu ka reebay inuu ka tagana waa jecel yahay qofka aad jeceshahay amarkiisu waa kugu weyn yahay wuxuu kaa reebay inaad ka hartana kuguma sahlana waa arrin qalbigaaga ku weyn haddaa nebi maxamed jeceshaha calayhi salaatu wasalaam jeceyl dhab ah waa in itibaac lagaa helo waa inaad nebiga raacdo sala allahu calayhi wasalam dariiqiisa inaad raacdana aad ku dadaasho wuxuu kaa reebana ka harto wixii uu ku farana aad la timaado qofka qofkuu jecel yahay daa'iman wuxuu ku dadaalaa inuu adeeco laakiin haddaad tidhahda nebiga waa jeclahay rasuulka sala allahu alay wasalam waa jecla oo afka dhaafsiisnayn dhaqankaagana uu khilaafsan yahay carabkaaga iyo iyo ictiqaadka carabkaaga iyo ama qowlkaaga iyo ficilkaaga isma waafaqsana way iskhilaafsan yihiin wayna iska hor imaanayaan low kaana xubuka saadiqan la aطactahu ina almuxiba liman yuxibu muطiicu jacaylkaagu hadduu dhab yahay rasuulka adeeci lahayd wey jacaylka aad sheeganaysa hadduu dhabkaaya maxaa yeele qofka qofkuu jecel yahay waa adeeca cidduu jecel yahay daacadeedu ku dadaala ma khilaafo walidaalika waxaa arkaysaa qofku hadduu qof jecel yahay wuxuu ku dadaalaa xataa shakligiisa iyo qaabkiisa inuu u labisto wuxuu isku dayaa siduu iskugu shabihi lahaa jacaylka rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadduu dhabkaa yahay waa in ficil ahaan kaaga muuqdo jacaylka allah subxaana wa tacaala aad jecesha xubullaahi caza wajal waa inuu jacayl walba ka sarreeyo haddaad ilaahay jeceshahay uu dhabkaa yahay jacaylka ilaahayna waa inuu kaa muuqdo dhaqankaaga iyo ficilkaaga waa inuu ka muuqdo qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah haddaad ilaahay jeceshihiin nebi maxamed waxaad ku tidhaahdaabaa laydha haddaad alle jeceshihiin aniga i raaca calaamat lmaxaba marka waa maxay waa alitibaac calaamat lmaxaba waa alitibaac calaamadda jacaylku waa raacid waa inaad raacdo nebiga calayhi salaatu wasalaam allah subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa awaamirtooda inaad u hoggaansato wixii ay kaa reebeenna aad ka harto calaamad wey lagu garanayo inaad jeceshahay laakiin haddii mar walba aad khilaafayso dariiqii rasuulka sala allahu calayhi wasalam carabkana aad ka leedaha waa jeclahay ficilkaaga ayaa wuxuu beeninayaa qowlkaaga ficilka aad samaynayso ayaa wuxuu beeninayaa qowlka iyo hadalka aad sheeganayso haddii aad jeceshahay dadka saalixiinta ah oo ambiyadu ugu horeeyaan iyo dadka kale ee saalixiinta ah maalinta qiyaama macooda ayaad ahaanaysaa laakiin maadaama aad jeceshahay jacaylkaasi waxaa la rabaa inuu kaa muuqdo inaad ku dadaasho inaad ayaga isku shabbahdo inaad ku dadaasho dadka aad la fadhiisanayso inay noqdaan dadka saalixiinta ah inaad khayrka iyo wanaagga ayaga aad la wadaagto in sha allah yowma alqiyaama macoodaa noqonaysaa cagsiguna waa sidaas oo kale haddaad dadka sharta badan aad jeceshahay maalinta qiyaama macoodaad ahaanaysaa gaala haddaad jeceshahay gaaladaa lagula soo saaraya haddaad munaafiqiin jeceshahay munaafiqiintaa lagula soo saaraya almar'u maca man axabba fii xadiidin aakhar nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man tashabbaha biqowmin fa huwa minhum qofkii qowm isku shabbaha qowmkaasuu ka mid yahay macnaa ayagaa lala soo saaraya marka waxaa khatar ah inaad jeclaato dad xun oo aad yacnii maxabbadooda iyo jaceylkooda kugu weynaado ayaga la socodkooda aad badiso mujaalasadooda aad badiso waxaad khatar ugu jirtaa yowma alqiyaamana in macooda lagula soo saaro ciyaadan billaah marka dhanna xadiidku waa ka bishaaro dhanna waa digniin dhan waa ka bishaaro haddaad saalixiinta iyo dadka fiican aad jeclaato bishaaray kuu tahay in yowma alqiyaama macooda aad noqonayso saad macooda u noqon lahayd marka waa inaad jeclaato kuna dadaasho inaad isku shabbahdo dhanka kalena waa digniin oo dadan wanaagsanayn haddaad jeclaato ayaga aad isku shabbahdo waxaad khatar ugu jirtaa yowma alqiyaama in dadkaa xun lagula soo saaro oo safkooda aad gasho yowma alqiyaama oo xaggooda aad raacdo taasina waa khatar culus waay dhankaasina waa ka digniin marka qofka waxaan rabaa inuu ku dadaalo atashabuh bisaalixiin dadka saalixiinta inuu ku dadaalo inuu isku shabaho inuu isku shabaho macnaheedu waxa waaye inuu ka mid noqdo inuu ku dadaalo oo uga daydo wanaagga iyo khayrka inuu uga daydo daacada ilaahi subxaana wa tacaala ay ku dadaalayaan iyo xumaanta ay ka fogaanayaan yowma alqiyaama in sha allahu tacaala macooduu noqonaya xadiidkan wuxuu la mid yahay xadiidkii aan soo marnay maalu jaliisi saalix wa jaliisi suu oo nebigu ka digaya calayhi salaatu wasalaam saaxiibbada xun kuwa wanaagsanna uu boorinayay maxaa yeeley saaiib dadka saaxiibbada ah waa isjecel yihiin qofka qofkuu saaxiib leeyahay waa jecel yahay haddaad jeceshahay marka ama aad saaxiib la noqoto mid liita yowma alqiyaama maciisa lagula soo saaraya saaxiibkaa hadduu yahay qof wanaagsan oo khayrkiiyo wanaaggana iyo daacada ilaahay ku dadaala oo sidaa aad ku jeclaatay yowma alqiyaama maciise ayaad noqonaysaa marka almarcu maca man axabba waa hadal gaaban laakiin macno weyn ximbaarsan وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحو أها رسولك إذا استوى على بعيره أوركي سهدي وكسر مره أورك دوشي سهدو كره خارجا إلى سفر حال يهمت سفر وبحيا نبي وحو نبي عليه الصلاة والسلام وحو أها كبر من تكبير سد ثلاثا سدح جار سدح جار الله أكبر ديجري ثم قال كذي وحو نبي ديجري عليه الصلاة والسلام سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ducadan waa ducaau safar subxaana aladii allihii ayaa nasahan oo xumaan oo dhan ka hufan subxaana waxaa nasahan aladii allihii sakhara lanaa haadaa noo sakhiray midkan waa daabadii iyo gaadiidkii wamaa kunnaa lahu annaga maanan ahayn muqriniina ay mutiiqiina kuwa awooda inay gaadiidsadaan awood uma lihin inaan gaadiidsadanne ilaaha noo sakhiray wa innaa annaguna ilaa rabbinaa xagga rabbigeen lamunqalibuuna waxaan nahay kuwa u gadoomaya allaahuma innaa nas'aluka fii safarinaa haada alla waxaan ku weydiisanaynaa safarkan safarkeennaan dhexdiisa albira waataqwaa wanaag iyo alla kacabsi ayaan ku weydiisanaynaa inaadna waafajiso wa min alcamali xagga camalkana waxaan ku weydiisanaynaa allow maa tardaa wixii aad raalli ka tahay allaahumma hawin calaynaa safarana ilaahu safarkeenna noo fududay haadaa kana wadwi cannaa allow noo duub oo noo soo yaray bucdahu fogaanshihiisa allaahumma anta asaaxibu allow adigaa waxaad tahay midka saaxiibka nala ah midka maceenna ah we fi safari safarka dhexdii waalkhaliifa waxaad tahay midka nooga dambaynaya fi lahli ahalka allaahuma allahyo innii acuudu bika allow waxaan kaa magangelayaa min wacthaa'i safari safarka tacabkiisa iyo daalkiisa wa ka'aabati almandari iyo mandarka iyo aragtida foolxumadeeda ayaan kaa magangelayaa iyo murugadeeda wa suu'i lmunqalabi iyo meesha loo gadoomayo xumaanteedaan kaa magangelayaa filmaali maalka dhexdii walahli iyo ehelka dhexdood walwaladi iyo carruurta waidaa rajaca hadduu soo noqdo qaalahunna ducadan ayuu leeyahay wazaada fiihinna wuxuu ku siyaadinayaa aayibuuna taa'ibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduun aayibuuna ay naxnu aayibuun annagu waxaan nahay kuwa soo noqonaya taa'ibuuna ilaahay u toobadkeenaya caabiduuna rabbigood caabudaya lirabbinaa rabbigeenna xaamiduuna waxaan nahay kuwa ilaahay ku mahdinaya rabbigood kuwa ku mahdinaya ayaan rawaahu muslim imaamu muslim ayaa wariyey xadiidkan wuxuu ku saabsan yahay saan hor u sheegna waa ducaau safar qofka markuu safar aadayo waxaa mashruuca inuu ducadan akhristo markuu ka soo noqonayo oo safar uu soo gelayana waa sidoo kale inuu ducadan la yimaado marka ugu horaysa ilaahay buu nasahayaa xumaanoo dhanuu ilaahay ka hufayaa subxaana wa tacaala subxaana aladii sahara lanaa haada wuxuu kaloo ictiraafayaa nicmada ilaahay siiyey subxaana wa tacaala oo ah gaadiidka uu isticmaalayo gaadiidka hadduusan ilaahay noo sakhirin lama awoodin in la gaadiidsado gaadiidkaasi noocuu doona ha ahaado awr ha noqdo sida hadda xadiidka ku jirta ilan zamankaasi gaadiidka la isticmaalo awrtaa ka mid ahayd oo la gaadiidsan jiray ama farda ha ahaadaan markaad awrkan gaadiidsanaysid adiga oo insaan ah awrkan aada ogtihiin xooggiisa iyo awooddiisa waxaad awoodaysaa inaad fadhiisido kadibna aad rarto dusha aad ka korto markaasaa wadanaysaa waxaad doontaad ku qaadanaysaa safaraad la gelaysaa amarkaagu u hoggaansamaya haddaad fadhiisido waa fadhiisanaya haddaad kiciso waa kacaya markaad waddo waa dhaqaaqaya ma adaa awooddaada ku keenay haddii ilaahay uusan kuu sakhiri lahayn wuxuu awoodaaba inuu ku dilo inuu kugu durduriyaa kugu filan tabartaaduna intaasay la egtaa iska baddaa inaad gaadiid ka dhigato ilaahay baa kuu sakhiray subxaana wa tacaala marna waad gaadiidsanaysaa markaad hilib u baahatana waad gowracanaysaa hilibkiisaad cunaysaa ilaahaa kuu xalaaleeyay ilaahaa kuu sakhiray gaadiidka hadda la isticmaalo oo baabuurtu ay ka mid yihiin oo doomaha ama maraakiibta badaha la yskaga goosha ay ka mid yihiin diyaaradaha hawada lagu maraya ay ka mid yihiin intaba yaa sakhiray ilaahay baa u sakhiray addoommadiisa ilaa yani farsamada iyo aqoonta ay arrintaasi u yeesheen waa wax ilaahay ku ilhaamiyey maaha waxay ayagu awood u leeyihiin ama ay keensadeen ma ah wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun adinka iyo waxaad samaynaysaanba ilaahay baa abuuray buu le alla subxaana wa tacaala alkullu waa khalqullah ilaahay baa noo sakhiray subxaana wa tacaala marka waxaad ictiraafaysaa inaad tahay adoon daciifa ilaahayna uu sakhiray subxaana wa tacaala gaadiidku isticmaalayo wamaa kunnaa lahu muqriniin annagu maanan awoodnayn inaan gaadiidsanno gaadiid inuu noo noqdo ma awoodno laakiin ilaaha noo sakhiray kadib waxaad ilaahay ka baryaysaa safarkaagan dhexdiisa inuu alla ku waafajiyo wanaag iyo alla ka cabsi haddaad safraysa iyo haddaad muqiim tahaba mar walba taqwallaahi waxaa la rabaa inay macaga ahaato oo mar walba aad tahay qof ilaahay ka baqa ilaahay baad weydiisanaysaa inuu ilahay ku waafajiyo acmaasha aad samaynaysana mid alla raalli ka yahay inuu ilaahay ku waafajiyo subxaana wa tacaala acmaashaadu inay noqoto mid ilaahay raalli ka yahay markaa kadibna waxaad ku ducaysanaysaa safarka aad gelayso inuu ilaahay kuu fududeeyo arlada aad u socotay dhulkaad ku wajahan tahana ilaahay uu kuu soo gaabiyo ou kuu soo dhoweeyo markaa kadibna waxaad ilaahay subxaana wa tacaala ka baryaysaa inuu safarkana kugu ilaaliyo ehelkaaga iyo dadkaa ka soo tagtana alla ilaaliyo allahu waa macak haddaad musaafir tahay iyo haddaad muqiim tahay mar walbaahi waxaad ku sugan tahay taxta tadbiirihi allah subxaana wa tacaala maamulkiisaad ku wada jirtaa mar walbana wuu ku arkaya wuuna ku maqlayaa dadkii aad ka soo tagtana waa la jiraa alla subxaana wa tacaala maciya caama adigana wuu kula jiraa marka waxaad leedahay anta saaxibu fi safar isla markaana waa maxay alle waalkhaliifatu fi lahl khaliifaha ehelkaagina waa asiga ile mar walba ilaahay waa ogyahay subxaana wa tacaala xaalkoodana waa la socdaa inuu ilaahay xafdiyo xifdiyo ilaahay ilaaliyo adigana alla subxaana wa tacaala uu macaaga noqdo fi safar markaa kadibna waxaad ilaahay ka magangelaysaa dhibaatada safarka uu leeyahay inuu ilaahay subxaana wa tacaala wax dhiba uusan kaala kulmin wa ka'aabati lmandar ka'aabadu waa xusniga iyo murugada wacthaagu waa tacabka iyo daalka ka'aabaduna waa murugada waxaad kaloo ilaahay ka magangelaysaa markaad noqoto safarkaaga aad ka noqoto inuu ilaahay kaa magangeliyo mandar xun inaad la kulanto murugo inaad la kulanto oo ehelkaagii iyo caruurtaadii waxa ku murugo geliya inaad kala kulantaad ilaahay ka magangelaysaa meeshaad u noqonayso wax xumaana inaad kala kulantana ilaahay baad ka magangelaysaa macnaheedu waxa waaye ilaahu waxaad ii celisaa ehelkaygii iyo reerkaygii ayagoo xaalad wanaagsan ku sugan xaalan ku farxo ayagoo ku sugan ilaahu ii celi oo waxaan kaa magangelayaa inaan ku noqdo anoo ka arkaya wax imurugo geliya inaan kala kulmo ama xaalad xun ayagoo ku sugan inaan la kulmo ayaan ilaahu kaa magangelayaa hadduu noqdo ou safarka ka laabtana sidaasuu leeyahy markuu baxayana sidaasuu leeyahay markuu soo noqonayana sidaasuu leeyahay soo noqodka laakiin muxuu ku ziyaadinayaa aayibuuna taa'ibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduun ziyaadadaasuu ku darayaa oo ka hadlaysa soo noqoshada ou safarkiisa ka soo noqday lirabbina xaamiduun rabbigeen ayaan ku mahdinaynaa maxaa yeele allah subxaana wa tacaala waxaad uga mahdinaysaa inuu safarkiisii socodkana kuu fududeeyey soo noqodkaagii ehelkii iyo qaraabadii iyo dadkaagii aad ku soo noqonaysana in ilaahay subxaana wa tacaala uu kuu fududeeyey allana uu ku nabadgeliyey dahaaban wa iyaaban tegiddaada iyo soo noqoshadaada labadaba rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyey xadiidkan